iyo hadduu gaal ku furayaba hadduu muslim ku furayo hadduu gaal ku furayaba abaa xaniifa ayaa isagu wuxuu yidhi maya labadii gaal way isku furi kareen laakiin gaal muslim ku furayun baan la ogolayn imaamu axmedna wuxuu yidhi xagga wasiyada iyo dardaranka waa kharaani min hayrikum aayaddaas u deliishadayo waa la aqbalaya bule xaggaa dardaranka maxaa yeelay ilaahay baa yidhi wa ashhiduu dhaway cadlin minkum waxaa maragelisaan kuwa cadaaladu saaxiibahoo inkaydi ka mid ah marka kaafirku waxaa la leeyahay laysa bicadlin horto gaalki caadil maaha isla markaa minkum baa la yidhi walaysa mina inagamana mid ahaa waana dee fusaaqda ka ugu faasirsan weeyaanoo ilaahay ayuu ku been abuurtay uu diiday dee ma khalqigiisa ayuu run ka sheegay arrinkooda xorun oo xor ah waxaa kaloo loo shardiyaa inuu qofka markhaatiyo xor yahay lagama aqbalayo addoonkii markhaati laga aqbali maayo maxaa yeelay markhaatigan gudidiisa maragga gudidiisa ayaa macno wilaayo ayaa ku sugan madaxnimo iyabaa ku sugan oo isna male mukallafun waa inuu mukallaf yahay mid la mashaqeeyo qaangaad caqlile waa inuu yahay markaa iyada mid waalan markhaatigiisa bilijmaaci lama aqbalayo falaa tuqbalu shahaadatu majnuuni bilijmaac sabina lama aqbalayo ilaahay baa yidhi min rijaalikum raggiina ah dee sabigiina rag laguma tilmaami karo markaa sabina markhaatigiisa lama aqbalo imaamu malik ayaa markhaatigooda hal meela cuskaday wuxuu yidhi haddii ay ciyaal yaryari wax isyeeleeyaan iyagoo meelaha ku ciyaarayo iyagu isla gaar ah haddii ay waxyeello isu geystaan marag furka ay isku marag furayaan waa la aqbalayaa laakiin waxaa shardiya bu uhi inaanay goobtii ka kala tegin masalan ciyaal yaryar baa kubad meel ku ciyaarayeen ama waxbay meel ku samaynayeen mid ka mid a dabeedna la dhaawacay dhawr ama intiiba waxay ku furaysaa mid ka mid a markaa markhaatiga ay isku furayeen waa la aqbalayaa buhi laakin bishardi waa inaanay kala tegin hadday kala caraabaan ay kala maqnaadaan ama xaafadoodii kala tagaan markhaatigooda la maqli maayo waayo waxaa laga yaabaa dee in mid walba xaafadoodii wax lagaga soo yidhi o waxanba loo soo laqimay ayaa dhici karta markaa sabigana lama aqbalayo markhaatigiisa cadlun waa inuu caadil yahay waa inuu caadil yahay qofka markhaatiga ahi falaa tuqbalu min faasiqin faasiq laga aqbali maayo markhaatigii maxaa yeelay ilaahay baa yidhi ya ayuha aladiina aamanu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu haddii uu idinla yimaado mid faasiqe hadduu war idinla yimaado fatabayanu iska hubsada baa ilaahay cuskada oo qaata ma odhanine iska hubiya baa ilaahay duu muru'atin qofkaasi waa inuu leeyahay muru'o muru'o maxaa la yidhahdaa qofkaasi waa inuu anshax iyo sharaf iyo dhaqan wanaagsan leeyahay toosnaan waa inuu leeyahay maxaa yeelay qofku haddaanu toosnaan lahayn dee xishood ma leh qofka aan xishood lahayna wuxuu doonuu samaynayaa idaa lam tastaxi fasnac maa shicta rasuulku wuxu uhi mar haddaan xishood kuu jirin waxaa doonto samee macnaa qofka xishoodka ayaa waxyaalo badan ka joojiya qofka hadduu xishood waayo kaasina dee wuxuu doonaaba iskaga hadlaya markaa qofka markhaatiga noqonaya waa inuu yahay qof anshax iyo usluubi iyo toosnaan leh dadka aynu isa naqaano ee meelaha ka dhurmeen waxay doonaan caaye waxay doonaan dacayadeeye waxay doonaan ku hadlaa qofkaa markhaati laga dhegaysan maayo ka waa inuu qof anshax leeyahay hayru muttahamin waa inuu yahay mid aan markhaatigiisa lagu tuhmaynaynin mid aan tuhmaad iyo shaki aanay ku jirin markhaatigiisa waa inuu yahay maxaa yeele ilahi ba lidalikum aqsadu cinda allahi wa aqwamu lishahaadati waadnaa anlaa tartaabo una dhow inaydaan shakiin markaa mar haddii meesha dee qofkan la tuhmayo dee shaki baa meeshii ku jira xadiid xaakim warinayana rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi laa tajuuzu shahaadatu dimma walaa dilxinna lama banaano markhaatiga qofka dhinna waa bimacnaa tuhmadale ee lagu tuhmayo waxaa xinnaduna waa qofka cadaawadda ay qofkan udhaxaysa markhaatigiisa lama aqbalayo markaa sheekhu shuruuddii markhaatiga waa fara badan yihiin qaar badan ayuu ka tegey waxaa ka mid a qofkani naatiq inuu qof hadli karaa qofkii akraskeen isagu hadli karayna markhaati laga aqbali maayo waa inuu yaqid yahay qofku qof soo jeeda laakiin kuwa iska horda ama habeenka markaasi laga aqbali maayo siduu inoo keeni doono ka waa inuu qof soo jeedo wax kala saariyo waa inuu yahay wa shardu lcadaalati haddaba cadaaladda shardigeedu waxa weeye ijtinaabu lkabaa'iri kabaa'irta inuu qofku ka dheerado walisraar iyo daa'imid calaa sagiiratin dembi yar uu daa'imo waxau sheekhu leeyahay cadaaladda markay cadaaladdu xaqiiqoobaysa ee cadaalad wax jirta ay noqonayso waxaa u shardi ah ijtinaab alkhaba'ir qofku inuu dembiyaalka waaweyn iska ilaaliyo walisraar cala saqaa'ir calaa sagiira waa inuu iska ilaaliya uu ka dheerada inuu daa'imo calaa sagiira dembi yar kuwa waaweynna waa inuu ka dheeraa dunuubta waaweyn kuwa yaryar inuu caadaysto oo uu daa'imona waa inuu ka dheeraadaa markaa haddaba maxay kala yihiin dunuubta kuwa kabaa'irta la idhaha kuwa saqayrta dunuubta waaweyn iyo dunuubta yaryari maxay kala yihiin waxay dhaheen culimadu dunuubta waaweyn waxay ku tacriifiyeen isagoo sheekba meel ku joojiyey waxay yidhaahdeen kullu macsiyatin warada fiiha xaddun waa macsiyad kasta oo xad leh adduunka xad loo yeelay aw warada fiiha waciidun shadiidun binasi kitaabin ow sunna ama waxaa ku soo arooray waciid iyo goodi adag ayaa ku soo arooray oo kitaabka naskiisa ama sunnaha ah aw warada fiiha tabaru'un ama waxaa ku soo arooray beri ayaan ka ahay ama beri buu naga yahay aw laysa mina ama naga mid maaha aw nafyu iimaan ama iimaankoo laga anfiyo macsiyada noocaasa ee xad ku soo arooray masalan dee maxaa kamid a zinada kuwa xad kale kamid ee la yidhi boqol sheedaha lagu dhufto ama hala rajmiye baa la yidhi haddii ay reera yeesheenna xad baa kusoo arooray tuugadii baa kamid ah khamri cabkii baa kamid ah ama waxaa ku soo arooray waciid adag goodi adag binasi kitaabin aw sunna waladina yaakuluuna amwaala lyataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naara waseyaslawna saciira ilahi wuxu uhi kuwa agoonta maalkeeda cunaya dee caloosha waxay ku gurayaan naar saciirana way geli doonaan baa idhahay haasina waa kamid ama waxaa ku soo arooray dee laysa mina qofka waxaa sameeyaa naga mid maaha beri ayaan ka ahay iimaan ma laha yani macsiyooyinka ay ku soo arooreen iyadii noocaasina iyana waa kamid bay yidhahdeen culamada qaarkood baa iyana raaciyey culimada qaarkood waxay yidhaahdeen maya waxa weeye kullu jariima dembiga weyni waa dembi kasta oo tudinu biqilati iktiraafi murtakibiha biddiin waa dembi kasta oo ku tusinaya qofkan la yimi inaanu diinta u aba yeelaynin dembi kasta oo ku tusinaya qofkan la yimi waxaan ku dhacay inaanu diinta u aba yeelaynin marka waxyaalo fara badan dee sakayrtuna waa kuwa an intaa ahayn ibnu cabbaas ba waxaa la yidhi ilaa toddoba boqol bay ilaa toddobaatan bay u dhowdahay saciid ibnu jubayrna wuxuu ihi maya ilaa toddoba boqol bay uga sii dhowdahay buu ihi taa halka ibnu cabbaas toddobaatan yidhi toddoba boqol bay uga dhowdahay marka waxyaalaha ka midkaa waxaa kamida bay yidhahdeen salaada oo masalan qofku uu ka horumariyo ama uu kadib dhigo waktiyaalkeeda iyadoon cudurdaar jirin isagoo ka hormariyo ama kadib mariyo waa kabaairta qofkoo zekada diida ayaa kamid oo yidhahda anugu bixin maayo waxaa kamid ah isagoo qofka ka taga dee wanaagga isfaridiisi iyo xumaha nahyintiisi isagoo karaya waxaa kamid ah nisyaan lqur'aan qofka qur-aanka yaqaanay oo ilaawa waxaa kamid ah alyaasu min raxmat illah qofka hadduu ilahay naxariistiisa ka quusto banaanka u buxuu yidhahda aniga shaqo iskuma lihin waa la cadaabaya iyaduna kabaairta ayay kamid tahay walamnu min makri illah ilahay makrigiisi wuxuu samayn doono hadduu ka aamin noqdanayana waa la mid u yidhaaho aniga waxaan doodna ma aan samay anigu reer hebel baanu ina walaasan kale anigu dariiq heblayaan haysta aniga markaas xagga hore aanu nahay ayana waa kabaairta ayay ka mid tahay dunuubta waaweyn cumar bin khadaab baa laga wariyey wuxu uhi haddii labadayda lugood mid ka midi ay jannada ku jirto midna ay dabadda tahay maan aaminin ilaahay makrigiisa buui ama hadduu dhawaaqo mid oo yidhahdo ama naasa kulluhum fi ljana ilaa waaxid laxasabtu nafsi dalika alwaaxid bu hadduu qof ku dhawaaqo oo la yidhaahdo buu yihi xaggee laga yidhah dadka o dham jannay gelayaan mid mooyaane cumar bnu khadaab raggii jannada loogu bushaareeyey kamid wuxuu yihi anigu naftaydu maan xisaabin lahaa ka inaan hay waxaa kamid a dee dilkii camdiga ahaa mashibulcamdiga ahaaye la dilo qof walfiraad min azax waxaa kamid a dee qofka oo ka carara maalin gaalo laysayo waagli riba riba cunidda ayaa kamid a riba cunidda ayaa iyana kamid aho waa bahalaa iminka hay-adu ay bixinayaane iyo bangiyada iyo kuwaas weeye riba cunidda dulsaar kale waakli maal lyatiim agoonka maalkiisaoo la cuno ayaa kamid a waliftaar fii ramadaana min gayri cudrin qofka oo cudur daar la-aan ramadaanta isaga afura cuquuq lwaalideyn qofka oo labadiisa waalid caaq ku noqda wazina waliwaad zinada waxaa la yidhaha iyo dabaka marka washahaadatu zuur markhaati beenaale washubhu lkhamri khamri cabidda haba yaraade sariqada ayaa kamida tuugada iyo qasbiga iyo boobka iyo dhaca dadka la dhaco wa kitmaanu shahaadati bilaa cudri markhaatigii oo qofku uu qariya iyadoon cudur daar jirin qof muslimahoo la iska garaaco dembi la-aan qadcu rixim qaraabadii oo la gooyo rasuulka oo lagu been abuurto asxaabtiisa oo la caayo laaluush qaadasho iyo isku dir ayaa iyaguna dembiyaalka waaweyn ka mid a wacaqiibada la yidhaha haddii dadka ehlul cilmigaa iyo dadka ehludiinkaa la xamanayo iyada dembi weyn bay noqonaysa haddii kale waa sagiir haddaba dembiyaalka yaryar iyagana waxaa ka mid a waxa dee iminka la iskaga caadaystay oo dumarkaa maxaa maxa aan xaaraamta kaa eegiddeeda been aan xad lahayn dadka guryahooda oo la eego oo masalan dee gudihiisa iyo daaqadyo meelaha laga eego qof muslimahoo saddex cisho wax ka badan aad goysood ka haajirto qofka oo dee dood iyo muran un la taagnaado meelahaa qofka oo salaada dhexdeeda ku qosla qaylada iyo maryo jeexjeexa markay musiibo iyo dhibaata qofka ku timaado qofka oo islula marka uu soconayo dadka fasaaqda iyo dadka aan wanaagsaneed ee dibtiriinta oo la iska dhex yuurursado ayaa kamid a marka waxa uu sheekhu leeyahay shardiga cadaaladdu waxa weeye ijtinaabu lkabaa'ir dembiyaalkaa waaweyn in wax ka tilmaano in laga dheeraado walisraar calaa sagiira iyo in la daa'imo dembi yar marka waxay leeyihiin israarkaa kabaa'irka lagu casfo waa min casfi lkhaasi cala alcaam maxaa yeelay daa'imidda kuwa yaryarna kabiiray ka mid tahay iyana waa dembi weynuun wayaxrumu waxaa xaaraana bu yihi haddaba allacibu ciyaar ayaa xaaraana baa sheekhu yidhi bin nardi lagu ciyaaro calo saxiix haddaan qabano wayukrahu bishatrinjina waa karaahiyo fain surida fiihi maalun min aljaanibayni haddii la shardiyo faqimaalun weeye wayubaaxu lxidaawu xudaawu xeestii geela iyada waa la banay wa samaacuhu iyo maqalkiisa wa yukrahu lghinaawu heestii ayaa iyadu karaahiyaa bilaa alatin iyo wa samaacu dhegaysigiisaba wayaxrumu waxaalana isticmaalu alatin qalab in la isticmaalo min shicaari sharaba kuwa wax cabba dee ka mida calaamadahood ka dumbuurin iyo wacuudin iyo wasanjin iyo wamismaarin calaaqiyin ba weeye wasimaacuhaana waa lamid laa yuraacin maya fil asixi haddaan qabano qultu waxaa li nawowi haddana in asixu taxriimuhu weeye wallahu aclam waxa u yihi sheekhu waxaa haddaba xaaraana allacibu binardi cala saxiix biyaarta nardiga la yidhaahdo waa xaaraan maxaa yeele rasuulka sala allahu alay slam ayaa wuxu uhi man laciba binard qofka ciyaartaa ku ciyaaraa faqad casa allaha warasuulahu ilah iyo rasuulkiisa wuu caasi xadiid kaloo saxiixiisana wuxuu ah fakaanamaa sabaqa yadayhi bilaxli khanziirin wadami wuxuu ka dhigan yahay isagoo faraha la galay hilib doofaar iyo dhiiggiisii isagoo la galay faraha ayuu ka dhigan yahay qofka nardigaa ku ciyaar nardu shiirna axaadiisi way ka cabirayeen runtiina waa ciyaaro imika aanan anugu kollayba aanan arag aad moodanaya in aanay kollayna soo gaadhin waa waxa masalan kulayo wax noocaas ahoo see bahashan dumada ayay ayay laba bilayd oo is-eg yaallaan oo saan iswacinay saan is-eg yaallaan ayay ku jirtaa markaa waana noocyadaa dumada iyo noocaasu weeye laakiin waxaynu garanayna magaceeda ama aynu aragnay maaha allacibu binardi cala saxiix wa yukrahu bishitrinj shitrinjiga taa la yidhaahdo iyada waa karaahiya buu leeyahay oo shidrinjiguna waataynu hore usoo tilmaanay oo iyana magaceeda maaqani waa mid ayana laysugu weydaariyo waan ku arkay magaaladaba o fardayo waxbay leedahay iyada waa mid laysugu weydaariyo magaceeda maaqane taas markaas iyaduna waa karaahiya buu leeyahy in lagu ciyaaraa marka wuxuu taana u xarimay nardigana u xarimay shidrinjigana wuu karaahiyeyste waxay leeyihin way yar kala duwan yihin oo shidrinjigu ayadaaba xagga fikiraadda iyo waxaa taa ku badanoo waa ciidama iyo dagaala iyo wax layska horgeynayo oo iyadu waxba laga yaabaa inay xaggaa dagaalada wax ka tarto ayuu leeyahay oo xaggaasaa laga yar fudaydiyey laakin tan kale waa wax kale buu leeyahay iyadu nooc kale ah oo sidii aslaantii markaa waxba waxa lagu soo saaraya buu leeyahy fain shurida fiihi haddaba haddii la shardiyo shidrinjiga ciyaarteeda maalun min aljaanibiin haddii mid waliba yidhahda haddaad iga badiso xoolaad leedahay faqimaarun iqamaar bay noqonaysaa markaa ijmaac ahaan waa ku xaaraan oo markhaatigiina waa lagu celinaya haddii laakiin labadooda mid ahaan laga sha- laga maalka laga shardiyo qimaar noqon maysa laakin waa xaaraan oo dee cuquud faasida ayay noqonaysaa wayubaaxu wayubaaxu lxudaa waxau leeyahay sheekhu heesta geela iyada waa la baneeyaa xudaa waxaa la yidhaahdaa waa ma yuqaalu khalfa alibili min zajri shicrin wagayrihi marka geela la caraabinayo iyo marka la horayo iyo marka la waraabinayo iyo waxaa la tiriyo geeljiriyaashu tiriyaan kaa weeye maxaa yeelay akhbaar saxiixa ayaa ku soo aroortay geelina markaas iyana nishaad bay gelinaysaayo dee kii yar dhuulooday iyo kii markaa meelaha ku ciri la ama waddada ka bayri laana dee waa yar toosinaysaa wa samaacuhu samaacaasi dhowr meelood buu ku jiraa istimaac baa looga jeedaa samaac maqal yani aad wixii un maqashaa ayada dee taa laguma istimaacu istimaacu baa loo jeeda dhegaysigiisa maxaa yeele cabdillahi bin ruwaxa ayaa wuxuu ku yidhi xarig bilqowm har qoomka dhaqaaji buu yihi o dee bal hadda ugu dhufo markaasa markaa isaguna ugu dhuftay shiciradiisi iyo alaabihiisi wayukrahu lghinaagu wuxu uhi heesta iyada waa la karaahiyeystaa wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid waxaa kamida dadka mid iibsanaya lahwa alxadiid yani hadii markaa sheekadaada iska lahwiga ee mashquulka wallahi huwa alghinaa bu uhi ibnu mascuud waa hees bilaa aalatin markaanay aala iyo kaman iyo miisig aanay la soconin waa karaahiya bu ihi wasama wayufrahu samaacuhu istimaacu in la dhegaystaana waa karaahiya buu yihi in la dhegaystaana iyaduna waa karaahiyo haddii ay macaala tahay oo miisigiya kaman la socdaana xaaraan bay noqonaysaa dhegaysigeedu oo dee waxaa la yeeliya wax faa'iidaaho ay leedahay ayaan jirin qalbigana weliba nifaaq ayay ku dhalisaa baa rasuulku yidhi sala l xadii waxaan filaya inu inuu xadiis ayabaana kala garaya nifaaqa iyo qalbiga ku dhalisaa baa la yidhi midda labaad waxay jeclaysigeeda iyo laqabsigeedu dee wuxuu ka saarayaa qalbiga ilaahay xuskiisii iyo qur'aankiisa iyo dihrigiisa oo la macaansado ayuu ka saaraya oo halkaas iyo gelaysa waxaa kaluu sheekhu uhi wayaxrumu waxaana isticmaalu aalatin aalad iyo qalab in la samayso min shicaari sharaba dadkaa wax cabe ee qamriga iyo wax cabe aalooyinkooda kamida in la samayso shicaarkooda iyo tilmaamahooda iyo calaamadooda kamida waa xaaraan markaa ka dumbuurin buu yidhi wa cuudin wa sanjin wamizmaarin ciraaqiyin e maxaynu ka garan haddaynu ayagii helin waabaynu weydiin lahin waxbay ka garan lahayn lakin innaga waxba ka garan mayno dumbuurkaas dee waa waxaa la tuban wey cuudkuna waa kan qaabka madqacadda u samaysanee meesha yaree dalooshana lehee ay waayarada yaryarna dul maraanay tuman wey sanjiguna waa kuwan ay isku garaacaan ee bireedhada ah ee iyaguna sanqadha kala sameeya wa mizmaarin ciraaqiyin isaguna waa mizmaarkaa ciraaqiyiina isna waa nooc ka mid ahun waxyaalaha la garaaco isna xarkaa lagu garaaco wastimaacuhaa aalada in la dhegaystaana iyaduna waa xaaraan buri sheekhu maxaa yeele xadiis baa rasuulku sala la alay slam wuxuu ku uhi layakunanna min ummati ummadayda waxaa kamid noqon doona buri akhir zamaanka aqwaaman yastaxiluuna alkhaza waalxariira waalmacaazifa waxaa kamid noqon doona ummadayda qolo xalaashata dee xariirta iyo macaazibtuna waa alat lmalaahi baa la waxaa lagu mashquulo ee la tunto ayaa markaa kamid noqon doona marka halkaa khasiga alxiraana axaadiisii qaar baa tilmaantay oo ah farjiga iyo zinada markaa la banayso laa yuraacin la isticmaalu yuraacin yuraaca ka la yidhahda isaga isticmaalkiisu xaaraan maha buda shabaabaa la yidhahdaayo iyada joogka ama meesha hoos hoostaan waxba ugu jirin bay yidhahen fila sax haddaan qabano qultu waxaan nawaawi hadday al asixu taxriimuhu wallahu aclam nawaawina wuxu uhi war waa isku mid waxba ha soo kala reebi wayajuuzu waxa banaan dufun isaga nasradii ama durbaankii way iska banaanyi licursin haddii loo tumanayo dee aroos wakhitaanan iyo gudid wakayrihimaa iyo labadaa keyrkood bila saxi haddaan qabano wa in kaana fiiha jalaajilu haba ku jiraan dee jalaajili ama xalaqada iyo wax markaa hoosta ka sanqarayaaba ha ku jiraan wayaxrumu xaaraana darbulkuubati nooca kuubada la yidhaha iyada garaaceedu waa xaaraan wa hiya ib dablun ee waa durbaan tawiilun oo dheer dayiqu lwasat oo dhexdiisu ay cidhiiri tahay waxau sheekhu yidhi waxa isagu iska banaan baalka dufka la yidhaahdo duf waa nasro ama durbaan badhe waa kan markaa haragga ee hareeraha lagaga xidhayo kaasi isagu iska bannaan yahay licursin iyada dee waa loo samaysan karaa loo garaaci karaa yani caruuska ama meherka maxaa yeele rasuulku sala la alay slam wuxu uhi aclinu nikaax nikaaxa iyo guurka muujiya wajcaluuhu fi lmasaajid weliba masaajida la toogeeye buu wadribu calayhi biduf weliba dufafkaana garaacda oo tunta buu yidhi wakhitaanin wayajuusu likhitaanin dee gudidii marka carruurtii la gudo iyagana in halkaa farax la muujiyo oo la tumaana way iska wanaagsan tahay waxa leeyahay abubakar ibn abi shayba ayaa wuxuu wariyay cumar khadaab ka wariyey markuu maqlo duf la tumayo duf la tumayo ayuu diri jiroon jawaaba soo dhegaysta haddii markaa nikaax iyo gudniin iyo ay tahay markaa wuxuu odhan jiray iska daaya haddii kalena dee ushiisiibuu uqaadan jiru dabada u qaban jiru ku kaleeli jiro wakadaa kayrihimaa labadaa keyrkood cursiga iyo khitaankana keyrkoodna waa lamid oo dhalashadii iyo ciiddii iyo qof maqnaay oo soo galay iyo kii xanuunsanayo markaa ilaahay uu shaafiyey fila sax haddaan qabano iyada waa iskaga banaan tahay maxaa yeele tirmidi iyo ibnu xibbaan baa wariyey rasuulka sala allahu alay slam markuu madiine kusoo noqday duulnimaadyada qaarkii uu ka soo noqday ayaa waxa u timi jaariyad ama addoon madow markaasa waxay ku tihi yaa rasuul allah waxaan ku nadray ilaahay haddii adoo bad qaba uu ku soo celiyo inaan hortaada durbaanka ka tumo ayaan ku nadray rasuulku wuxuu ku yidhi in kunti nadarti fa awfii binadriki haddii aada nadartay nadarkaaga oofi buu yidhi markaa suruud iyo farax muujintii ayuun baanay ka dhigan tahay wain kaana fiihi dufkaa jalaajilu haba ku sugnaadaan buu leeyahy xalaqada iyo markaa sufre iyo wax hoostiisa ka sanqaraya haba ku jiraane dee way iska banaantahay buu leeyahy xadiidkaas ayuun bay soo gelaysaa wa yaxrumu darbu lkuubati iyada kuubada noocaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay waa xaaraan kuuboyna wuxuu leeyahay dablun waa dabli ama waa durbaan ma dee bahalkaa la tuma mi bahalkaa dhe tawiilun oo dheer dayiqulwasat markaa dhexdiisuna ay cidhiiri tahay oo labada dhinacna u weyn dhexdiisuna ay cidhiiri tahay weyn kaa isaga garaaciisu waa xaaraan buu leeyahay maxaa yeelay in allaha xarama alkhamra waalmaysra waalkuuba xadiidka abu daawud iyo ibnu xibbaan ay warinayaan ayaa rasuulku wuxuu ku yihi ilaahay uu xaaram yahay khamriga iyo maysarka noocaa la yidhahyo isna khamaarka ka mid a iyo kuubada bahasha garaacishadeeda la raqsu buu idhi iyada islulkaas xaaraan maa raqsiga la ilaa an yakuna fiihi takasurun istijabiyo inay ku jirta mooyaane oo ka ficli lmukhanas ka isnaagaynayo dee falkiisoo kale ah wa yubaaxu waxaa la baneeyaa qawlu shicrin dee gabayga unkidiisa ayaa la ayaa ayaa ayaa la baneeya wainshaatuhu iyo in la mariyo ilaa an yahjuwa inuu dee cid ku caayo ku weerarayo ma yufxisha ama inuu xumeeyo mooyaane ow yucarida ama inuu sarbeebo biimra'atin mucayana gabadh mucayana inuu meesha dee ku tilmaamayo ku sarbeebayo mooyaane waxau sheekhu yidhi waxa raqsiga la yidhaahdaa isagu xaaraan maaha raqsigi dee waa isruulkii oo celi markaa waa qofkii oo taagan oo dee markaas ma isqalqaloocinayo ama dhinac dhinac markaa sodhanaya oo waxay u daliishadeen waxaa jirtay caaisha ayaa rasuulka sala allahu alay slam intaysa soo daba taagtay maalin ayaa niman xabashi oo ciyaaraya oo markaa wayarfusuuna jaasiyo boodboodaya ayay daawanaysay markaa dee taasi iska boodbood un bay ahayd laakiin raqsiga noocana imika loo yaqaane dee reer galbeedka iyo meelaha gaalada inagaga yimaad dee laysulay meel walba la dhaqaajinayo dee taasi iyadu kuma jirto waa tan uu ka soo reebayo laakiin berigaa raqsigu dee iska yarboodboodka ee birmirqayntaasunbu iska ahaa markaa dee iyada intaasi wax dhibaataa may lahayn waxa use leeyahay ilaa an yakuna fiihi takasur dee raqsiga iyo jaaska uu ku jiro isjejebin ka ficli lmukanis kaa markaa isnaagaynaya mukanis waa kaa markaa akhlaaqda dumarka markaa isku sameeye xagga dhaqaaq iyo xagga hay-ada iyo kaa falkiisa oo kale inuu markaa yahay mooyaane haddii markaa uu sidaa noqdo dee xaaraan ayuu noqonayaa buu leeyahy maxaa ilahi rasuulku wuxuu lacnadiya kuwa ragga ah ee dumarka isku shabaha iyo dumarka ragga isku shabaha wa yubaaxu qawlu shicrin waxaa la baneeyaa buu ihi shicirka tirin gabayga tirintiisii iminka qawlku waxa weeye waa inshi waa bilowgiisii wa inshaaduna waxa weeye mid la tiriye marintiisii qawl iyo markaa saasay ku helayiin inshaad iyo in la dhegaystaa maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu lahaa niman gabayaala oo u dheg raadicin jiray markay weliba gabayga tirinayaan waxaa kamid aha xasan ibnu thaabit ninkii la odhan jiray iyo cabdillahi ibnu ruwaxa iyo waxaa kaloo jiray kacab ibnu zuhayr ninkii la odhan jiray ayaa rasuulku dhiiggiisa uu hadur yeelo markaa nin gabayo isna xaggaa kasoo jeedo imtixaana bu ahaa dabeetana madiine ayuu yimi isagoo isqarinaya rasuulka ayuu salaad subax dabadeed usoo kacay dabeetana qasiido dheer ayuu tiriyey halkaasaa dabeedna rasuulku uu macawis ku siiyey ba layidhi waa qasiidada dheer leya banat sucaadu fa qalbi lyawma matbulun mutayamun irtaa lam yufta makbulun uu ka bilaabayay wey marka imaamu shaaficina wuxuu yidhi waxaan la yidhaahdo oo rasuulkana wuu tiiriyey imaamu shaaficina waa loo tiiriyaa ashicru kalaamun xasanuhu ka xasani wa qabiixuhu ka qabiix waxaan gabayga la yidhaahdaa waa hadal un hadalkii mid xun iyo mid wanaagsanba uu leeyahay gabaygina waa saas oo kale una mid wanaagsan iyo mid xunba uu yeelanayaa marka halkaas unbaa la marinaya ina min ashicri lxikma rasuulkuna wuxuu yidhi waxa gabayga laydhaha xikmad baa ku jirta xadiid kale waxaa kaleu ku yihi lan yamtaliya juufu axadikum qayxan khayru lo min an yamtaliya shicra mid idin ka mida in calooshiisa ay madax laga dhaamiya uga khayr badan in gabay ka buuxsanto iyadoo madax loo dhaamiyo iyadoo gabay loo dhaamiyo iyadoo madax loo dhaamiyo uga khayr badan buui marka halkana xikmad baa ku jirta buuhi halkana rasuulku saasuu yidhi markaa kaa madaxdu ay ka fiican tahay waxa weeye de waa kaa xuneen had iyo gooraal dee isku dirka iyo balaayada iyo imtixaanka iyo fuxshiga un lagaga shaqaynayo dee kaa xikmadda ku jirtaana waa kaa wanaagsan markaa haddaba wuxuu ka soo reebay sheekhu suurooyin aan la banaynin gabayga ilaa yahtuwa inuu daacis ku weerarayo oo dee ku caayayo mooyaane ciddaasina weliba aynu dee qof muslima tahay inuu meesha ku weerarayo mooyaane ilan gaalada rasuulku waana naga jeedi bu dhaba warakib adna xasaano oo yufxisha ama inuu dee fuxshi la yimaado oo masalan ammaantii iyo wixii uu sheegayey dee inuu xadka ka saaro mooyaane haddee labadaa midnaba kuma banaan ala rasuulku sala la alay slam wuxu uhi maa kaana alfuxshu fi shayin ilaa shaanahu waxaa xumaanta la idhaha shay ma gasho ilaa waa waxba xumaysaa walaa kaana alxayaau fi shayin ila zaanahu xishoodkuna shay ma gala ilaa waa qurxiyaa aw yucarida biimra'atin mucayana ama inuu meesha dee ku ammaanayo ama ku sheegayo ama ku xusayo ku sarbeebaya gabadh mucayana mooyaane haddii waxaanuu wadaaba dee naag heblaayo la yidhaahdo la garanayo ay tahay oo sifaadkeedi iyo dherarkeedi iyo gaabnideedi iyo indheheedi iyo afkeeda uu kala sheegayo iyadana dee waa mid aan banaanayn in la tiriyo in launka iyo in la sii wadaatona marka imraa mucayana ay tahay uu kaga hadlaya ayaan banaanayn laakin waxay dhaheen masalan mubhamidaan jirin tashbiih baa la yidhaahdaa marka iyada markhaatiya lagu celin maayo iyada lafteeda in kastoona mid banaan oo wanaagsan aanay ahayn haddana markhaatiya lagu celin maayo baa la yidhi oo masalan kacab binu zuhayr oo kale qasiidada aan sheegayna baanasucaada la yidhaahdo isagoo rasuulka u socdo oo arrimo dee uga jeeda ayuu haddana ruux dumarunbu dabada qabsaday markii u horreysay abyaada ilaa labaataneeyo ilaa soddoneeyada bayd ee ugu horreeya gabadhunbu ka sheekaynaya kalba dhinac udhigaya siday ballanta ku tahay tumsi kamaa yumsikulmaalu qaraabiilu bu leeyahy ballanteedu waa sida ay shaandhadu biyaha uqabato kaba marka dambena wuxuu gaadhayaa dabeetana odhanaya dhul fog bay joogtaa amsa tucadun biardin laa yubaliquhaa ila lcitaaquna jibaatulmaraasiilu hal markaa uu tilmaamay uu aada u tilmaamay oo ilaa soddoneeyo baydayana uu ku sifeeyey noocay tahay ayuun bay gaadsiin karta buu yidhi hashaa markuu haddana ka gudbaabo dabeetana muraadkiisii ayuu u gudbayaa marka waxay yidhahdeen iyada taasi dee wax wanaagsan maaha lafteedu laakin taasi markhaatiga ma rida bay yidhaahdeen oo had iyo gorale hadalkun baa la iskaga qurxistaa mooyaane mar haddee mid aanay jirin aanay ahayn tashbiibkaa waxaa la iskaga qurxistaa un gabayge iyadoo dhibaato weyn ma sii dhaha bay yidhahen wallahu aclam shuruudii qofka markhaatiga loo aqbalaya u lahaa ka waxa uu soo shardiyey sheekhu muruuc ka muruuadii ayaa halkan sheekhu inoogu sheegaya wاlmuru'atu muru'adu waxa weeye takhaluqun waa ka dabeecad yeelasho bikhuluqi amhaalihi kuwa la midkaa dabeecadooda uu ka dabeecad dhigto fii zamaanihi waktigiisa wa makaanihi iyo meeshiisa falaklu cunid fii suuqin suuqa wax lagu cuno walmashi iyo socod makshuufa raasi isagoo madaxiisu faydan yahay wa qublatu zawjatin xaaska dhunkashadiisa aw amatin ama addoon bixadrati nnaas dadka meel ay joogaan lagu dhunkado wa iktaaru xikaayaatin iyo sheekooyin labasoo mudxikatin oo ka qosliya dadka wa lubsu faqiihin faqiih oo xidha qiba'an wa qalansuwatan xaysu meel laa yuctaadu aan laga caado dhiganin iyo wa ikbaabun laazimi calaa lacibi shidrinji shidrinji ciyaarteeda oo qofku uu laazimo ow qinaa-in ama hees ow samaacihi ama dhegaysigiisa waydaamatu raqsin raqsigii daa'imidiisa yusqiduhaa intaasoo dhami muru'adii buu ridaya walamru fiihi arrinkan xagga muru'aduna yakhtalifu wuxuu isku khilaafaa bil ashkhaasi shaksiyaalka wal axwaali iyo xaaladaha wal amaakini iyo meelaha waxau sheekhu yidhi waxaa muru'ada la yidhaahdo ee ninka markhaatigaa loo shardiyaya aynu idhi daa muru'a waa inuu anshaxiyo akhlaaqiyo eedabu saaxiib yahay aynu idhi qofka markhaatigiisa la aqbalaya ee haddii aanu yeelanina aan markhaatigiisa la aqbalayni waxa weeyaan buu yidhi takhalluqun bikhuluqi amhaali waa inuu qofku dabeeco iyo dhaqan ka dhigto dadka la midka ah dhaqankooda iyo dabeecadooda weliba dadkaa la midkiina waxa weeye kuway isku casriga yihiin ee miman yuraaci manaahija sharci wa adaabahu ee weliba ah dadka dee dariiqada sharcigaah iyo aadaabta sharcigu uu leeyahay kuwa ilaaliya kuwa la midka ah ee sharciga ilaaliya ee dhowre ee dariiqiisa ku sugan akhlaaqdooda iyo dhaqankooda qofku waa inu ka akhlaaq iyo dhaqan yeeshaa fii zamaanihi wa makaanihi waktigiisa iyo meesha uu joogaba maxaa yeelay arrimaha xagga curfiga ama xagga caadadaahi waxa adag inay koobanto oo daabit loo helo waxay isku khilaafaan xagga ashkhaasa iyo xagga waktiyaalka iyo xagga bilaadda ayay isku khilaafaan xagga muraada marka la eegayo laakiin cadaaladdu iyadu xagga ashkhaasta iskuma khilaafto oo qofka sare iyo qofka hoose xagga cadaaladda dee isku si ayuunbaa loo fiirinaya haddaba wuxuu sheekhu yidhi waxyaalo bal ridaya muru'ada ama anshaxa iyo dhaqankaa wanaagsan waxyaalo ridaya ayuu halkan inooga tilmaamay wuxu uhi falaklu cunid iyo cabidii fii suuqin suuq in qofku uu cunto iskala fadhiisto ama markaa sharaabun iskala fadhiisto halkaa isku daldalo dee yusqidu haade wuu ridayaa muru'adii wuu ridayaa qofkaasi qof bilaa muru'a ayuu noqonayaa oo aan markhaatigiisa la aqbalaynin laakiin waxay yidhaahdeen waa likayri suuqi kaa ay cuntadu ay ka ridayso muru'ada waa qofka aan suuq joogga ahayn qofkii isagu iska suuq joogga ahaa ee isagu halkaa banaanka u fadhiyey ama wax ku iibinayey isagu hoy iyo dee meel u galo toona kadib maalmeed halkaa jooga de isaga cunidiisa iyo cabidiisu ka ridi mayso xaggii muru'ada oo markaa meelaha banaankaa wax ku cunaa laakiin waa qofka isagoo aan dee suuqiga ahayn waxaa kaloo ay culimada qaarna sii raaciyeen dee walow yaanu suuqiba ahaanina haddii gaajo uu bes noqdo ama oonuu besba noqdo oo dabeedna sidaa guri iyo xaafadba kula gaari mayso dee hadduu halkaa isna iskaga daldao waxba dhibaato kuma jirta bay yidhahdeen walmashu makshuuf aras qofka oo socda isagoo madaxiisa uu faydan yahay isna u yusqiduha wuu ridayaayo dee beryihii hore anshaxa ayay ka mid ahayd in dee madaxa wax la saaro markaa dee meeshii madax waxsaarkaasi uu caado u yahay ee dadka sharciga iyo aadaabta sharciga ilaaliya meeshuu caadada u yahay in madaxa wax la saaro ayaa qofkii madaxa wax saari waaye ay murwaadii kaga dhacaysaa laakiin haddii meesha wadaad iyo walan laba la iska wada madaxa qaawan yahay dee markaa murwaadiisi ku dhici mayso waqublatu zawjati nawaamatin bixadrati nnaas qofku hadduu xaaskiisa ama addoontiisa dadka dhexdooda uu ku dhunkado ayana taasi xishood daro iyo akhlaaq xumo ayay tusinaysaayo qofka muraadiisi way ku dhacaysaa wa iktaaru xikaayatin mudxika hadduu qofku badsado sheekooyinka dadka ka qosliya ama dad baa jira iska ahlu dacaayaho yacni ha lagugu qoslo un mid walba u liqsiyo oo meelahaasun ka sheekeeya dadka markay arrinkaa caadada ka dhigtay ee badsaday ayagana muraadoodii way ku dhacaysaa iyo sharafkooda ay xadiid imaamu axmed uu warinayo ayaa waxaa man takalama bilkelima qofka ku hadla kelmad yudxiku biha julasaauhu kaga qoslinayo dadka la fadhiya yahwi biha fi naari sabciina khaliifa waxaa la arkaa buu yidhi inuu qof kelmad ku hadla u dadka kaga qoslinayo dabeetana uu naarta uu meel uga fog lahaha ama toddobaatan sanad meel loo socon lahaa uu naarta kaga soo dhaca ayaa laga yaabaa marka igtaarkaa badsiga aynu nidhi iyo qofku haddaanu badsanay mar uu wixii sameeyo amaba dabeec ahaan ay hadalkiisaba layskaga qoslayo yacni iyada taasi muraadi ka ridi mayso haddaba halkan waa tan oo keliya un igtaarka iyo badsashada ku xidhay ee aanu kuwii kale ku xidhin waxay leeyihiin waa isku wada mide haddii masalan waxyaalahaasi dee mar keliya unay ka dhacaan oo aanu qofku waxaan caado ka dhiganin oonan soo celcelinin muraadi kaga dhici mayso bay yidhaaheen walubsu faqiihin qibaa ninkii faqiiha ee dee fiqiga diinta yaqaano qibaa xidha qibaagaasi dee koorh weyn buu ahaayoo xagga hore iyo xagga dambaba ka furan oo dabeetana dabayshu ay iska wadwado dee meelaha qofka iska barbar socda dhinacba dhinac u go-an yahay qaybay dhinac u go-an tahay bay ahaayeen marka walubsu faqiihin qibaan ninkaa faqiiha oo qibaa xidha ayaa faqiihoo markaa baalkaa xidha ayaa isaguna markaa kamid ah lakin waxay dhahen kan isagoo xagga hore un ka furan kaasi markii dambe dee dadka fuqaada ah eludiinkaa baaba iska qaadan jira waa qalansuwa qalansuwahaasina waa markaa isna wax camal koofiyad oo kale ahoo wax dheeroo markaa isna madaxa la geshin jiray weeyaan oon isna aanu haboonay xaysu meesha laa yuctaadu aan laga caado dhiganin beledka aan ninka faqiih ahi waxaa xidhanin qalansuwadaas iyo waa koofiyad markaa noocahayde iyo qibaaga meesha aan caado aanay u ahayn faqiihu inuu xidho ayay muraadi kaga dhacaysaa laakiin haddii meel la xoogu xidho ay tahay muraadi kaga dhici mayso waikbaabun calaa lib licbi shadranj iyo qofkii oo dee daa'ima ama laazima calaa licbi shidrinj shidrinji aynu soo sheegnay baashii fardaa yaradii la iswedaarinayey ee colalka la iska horgeynaya ahay baasha ciyaarideeda qofku uu laazimo ama uu dee daa'imo ayaa iyaguna kamida waxyaalaha murwaada ridaya oo dee waxaa la mida dulmadii iyo turubkii iyo shaxdii iyo waxa la yaaliya waxaasoo dhami waa la mid markay dee ka mashquulinaysa waxyaalihii muhimaadkiisa ahaa walow wax kaloo dee xaaraamtinimeeyaaba yaanu la xidhiidhin waxaa la yaaliya waxa kastoo markaa lagu ciyaaro qofka dee muhimaadkiisa iyo ujeedooyinkiisii uu lahaa ka mashquuliya isaguna waa la mid aw hinaa-in waxaa kaloo markaa qofkii oo laazima ama daa'ima heestii aw simaacihi aw simaa aw simaaci ama dhegaysigiisii isagoo daa'ima ayaa iyaduna kamid a waxyaalaha ka ridaya muraadi iyo sharafkii waidaamatu raqsin raqsigii iyo isruulkii iyo jaaskii oo qofku markaa uu daa'imu badsaa isaguna waa ridaya yusqituhaa markaas waxay u noqonaysaa intaa aan soo sheegnay o dhan falaklu falaklu fi suuqin halkaa laga bilaabo jawaabteedu waa yusqituhaa murwaadi intaasoo dhami way ridaysaa oo qofka waxyaalaha ku sifaysani qof sharaf leh ama anshax iyo asluub leh ma aha oo markhaatigiisa la aqbalayo walamru fiihi haddaba arrinka shaygan ridaya muraada yakhtalifu bilashkhaasi wuxuu isku khilaafaa shaksiyaalka wal axwaali xaaladaha wal amaakin iyo meelaha maxaa yeelay waxaa laga yaabaa wax dee qof ku xun oo la odhanayo waa sharaf dhac inaanu qof kale u ahayn wax laga yaabo inuu gobol iyo degme sharaf dhac ku yahay inaanu gobol kale sharaf dhaca aanu ku ahayn baa dhici karta marka wuxuu isku khilaafayaa xagga dadka iyo xaaladaha iyo meelaha ayuu isku khilaafayaa wa xirfatun danii'atun xirfadii hoosaysay wadaalika mihaal ka xajaamatin waaba toobinkii wa kansin iyo jaarwaaliya xaalidii wa dabqin magdintii minman mid laa taliiqu bihi aanay u cunamin tusqiduhaa weydidi fain ictaadaha hadduu ka caadirigto wa kaanat xirfati abiihi ay tahay falaa fila saxea sax haddaan qabanna maya waxau sheekhu yidhi xirfadda danii-adaaha yar hoosaysa laakiin mubaaxa ah marka waxya la badan buu shaarixuna kusii darayaayo wuxu hi marha ka xeejaama waaba toobinkii oo kale wa kansin dee qofkaa markaa nijaasayo waxyaalaha xaaraya wadawqi kii magdintaha kii xamaamkahayey kii markaas waashmaankaa kaboolihii waxyaalahaasoo dhan buu markaasi raacinaya miman laa taliiqu cidda aanay u cunamin xirfadani bihi isaga kaanay u cunamin xirfada noocaasi tusqiduha muru'adii way kirinaysaa mar haddaanay isaga u cunamin dee waxay ku tusinaysaa qofkan muru'iya sharaf darraantiisay ku tusinaysaa fain ictaadaha laakiin hadduu qofkani ka caado dhigto oo waxaanay dee shaqo u tahay wakaan xirfati aabihi ilaa aabihiina uu kasoo shaqayn jiray waxan falaa ka ridi maysa markaa muraadii filaa sax haddaan qabano maxaa yeele qofka dee lagu ceebayn maayo waana xirfo iska mubaaxa ahoo dee furudulkifaayahay ka mid taho dadka ayaa isaga baahan haddii la idhaha markaasi lagu aqbali maana dee waa la iska wada tegi lahayo dabeedno dadkuba waa waayinahay cid kaba u samaysay iyo cid wuxuuaad iyo cid toobto wa tuhmatu tuhmaduna an yazura ilayhi waa inuu usoo jiida xaggiisa nafcan aw yadfa canhu darara ama waynu dhibaato ka darsiya faturaddu waxaa la celi shahaadatuhu licabdi u markhaati kacay wa mukaatabihi iyo mukaatabkiisii wa hariimin lahu iyo miduu dayn kula yo mayitin dhintay ow calayha xajiru falastin ama ay ku sugantay wa bima huwa wakiilun fiihi wuxuu wakiilka ka ahaa wa bibara'ati man daminahu kuu damaanay baraa'adiisa walcilmi markhaatigiisa wa bijaraaxati muwarifihi kii u dhexlayay waxyeeladiisa walow shahida hadduu markhaati ka limuwarifin lahu mid uu dhaxlayo maridin xanuunsanayo aw jariixin ama mid dhaawacan buu mimaalin uga markhaatkaca qabla indibaali bogsiga ka hor qabilat waa la aqbalayaa fil asaxi asax haddaan qabano wa turaddu waxaa kaloo la celiyay shahaadatu caaqilatin tol markhaatigii bifisqi shuhuudi qatlin dil markhaatiyadii fisqigooda ay ka marakaceen wa quramaa'i muflisin mid cayda kuwii daynta ku lahaa markhaatigooda waa la celin markay ka markhaatikacaan bifisqi shuhuudi daynin aakhara dayn kale markhaatiyada sugaya faasiqnimadooda hadday ka markhaati kacaan waxau sheekhu yidhi waxaynu soo tilmaanay shuruudda ninka shaahidkaa laga doonaya hayr mutaham waa inuu yahay mid aan marag furkiisa aan tuhmadi ku jirin markaa haddaba tuhmadii buu inoo sheegaya waxau leeyahy sheekhu tuhmaadda marka markhaatiga la leeyahay waa mutaham oo markhaatigiisa lama aqbalayo wa an yajura ilayhi nafcan aw yadfaca canhu dararan waa inuu markhaatiga uu furayo isaga dheefi ugu jirto oo waxtar kusoo jiidanayo ama uu iskaga difaacayo iskaga celinayo darar iyo dhibaato ku imanaya marka an yajura ilayhi macnaa ilaa nafsihi un baa looga jeedaa an yajura ilayhi inuu markhaatiga maaha ninkan u furayo maaha an yajura ilayhi an yajura ilaa nafsihi nafcan waa inuu nafdiisa markhaatiga nafci ugu soo jiidayo ama waa inuu darar kaga dafcinayo haddaba waxyaalihii markhaatiyadii nafcigu ku jiray boo halkan inoogu tilmaamay qaar ka mid a faturaddu shahaadatu licabdihi waxa la celin oo aan la aqbalaynin markhaatiga uu ninku u furo addoonkiisii masalan addoon uu masalan tijaaro u fasaxay ayay qof isqabsadeen xoolu u sheeganaya addoonka markhaati keen baa layihi dee sayidkaygay markhaatiyagu lama aqbalayo maxaa yeelay markhaatigan wuxuu ku sugo ee maalkan addoonka dee isagaa yeelanaya wa mukaatabihi mukaatabkiisii baa isna lamida addoonku kitaabeeye uu yidhi haddii aad intaa keento xor baatay hadday cid isqabsadaan oo maalay isku qabsadaan oo markhaatisaydka u qabsado taana laga yeeli maayo maxaa yeelay dee waxaa dhici karta inuu mukaatabkani xoolihii bixinba kari waayo oo dabeetana xoolahaasu haya iyo isagiiba ay sayidka kusoo noqdaan wa qariimi lahu mayit waxa kale oo ayana aan la aqbalaynin ninuu qaan ku leeyahay oo dhintay ayuu masalan dee u markaas yacayaa xoolo inuu markaa uu leeyahay xoolo uu leeyahay ayuu markhaati kacayaa ninkan dhintay ee xoolihiisa uu ka markhaati furayana dayn buu ku leeyahay aw caleyhi xajru falas ama muu dhimane ninkan caydnimaa loo sharay oo tasarufkii baa laga qaaday isagiina waxbuu ku leeyahay dayn buu ku leeyahay ninkiina wax la-aan baa loo sharay oo wixii uu hayay iyo dayntii baa kala baatay markaa markhaatigiisa lama aqbalayo maxaa yeelay markuu kan dhintay ee uu daynta kulahaa u sugo shaygan ama kan muflisnimada loo sharay markuu markhaatigan ugu sugo dee waxbuu ku yeelanaya wuxu odhan anna waxa iga isiiya markay soo xaasilgaroobaan bu leya anna haddaba intaa iga isiiya ila waxbuu ku leeyahay waxaa kaloo la celinayaa bimaa huwa wakiilun fiihi wixii uu wakiilka ka ahaa markhaatina looga aqbali maayo kaa haddii masalan la yidhaahdo qofka dee markhaati waxa u keenso dee qofkii wakiilka uga ahaa markhaati u noqon maayo maxaa yeelay naftiisa ayuu wuxuu usugayaa dee waxani marka uu sugmo inuu ku tasarufo inuu ku tasarufo ayuu usugaya wa bibaraati man daminahu waxaa kaloo la celin markhaatiga hadduu ka markhaatico qofkuu damiintay inuu beri noqday nin buu masalan damiintay masalan xoolo loo haysto ninkii baa masalan istaagay waan bixiyey wixii ama waa layga saamay yaad markhaati uhaysatay baa la kii damiintay buu keenay dabe waxaa la leeyahy kan la aqbali maayo oo isaga lafdiisaa la haystaaba meesha ka fakanaya e cid kale keen baa laleey ila waa kii ku damiinto damiinka in laga jaruu doonayaaye kan tuhmaa ku jirta ee markhaati kale keen baa la leeyahy wa bibaraati wa turadu shahaadatuhu markhaatigiisa qofka waa la celin bibaraati man qof beri noqoshadii uu ka markhaatikacaye daminahu uu damaanay qofkii uu damaanay beri noqoshadiisa uu ku beri noqday ama bixin ama kadayn markhaatiga u furaya lama aqbalayo maxaa yeele isagii baa dee magdhowgii iska leexinayaan wa bijaraaxati muwarifihi waxaa kaloo la celin markhaatiga masalan nin waarisa oo dhaxlaya ayaa wuxuu ka markhaati kacay uu furaya dee ninuu dhexalkiisa leeyahay dhaawac ku yaalla ninuu dhexalkiisa leeyahay dhaawac ku yaalla masalan qof baa ayaa la dhaawacay markhaati u keensa baa la yidhi dhaawacaagan wuxuu keenay mid dhexalkiisa leh inankiisii waa wuxuu keenay masalan walaalkii oo kale markaanu cid kala lahayn waana intaanu nabarkii bogsanin markhaatigaana lama aqbalayo leannu hadduu dhinto isagaa nabar ka qaadanayo xaqiisa markaa saasaa loo diidan yahay walow shahida limuwarifin lahu hadduu u markhaati fura bu uhi sheeku limuwarifin lahu mid uu dhaxlayo muwarifkiisii uu dhaxlayo mariidan oo xanuunsanaya nin xanuunsanaya oo hadda jiifo laakiin dhexalkiisa uu leeyahay ayuu bimaalin u markhaati furay aw jariixin ama mid la dhaawacay ayuu bimaalin maal uga markhaati kacay waana qabla lindimaal intaa nabarkii bursan qubilood markhaatigiisa waa la aqbalaya fila sax haddaan qabanno markhaatigiisa taa waa la aqbalaya masalan qof xanuunsanaya oo uu dhexalkiisa leeyahay hadday cid kale xoola isku qabsadaan taa wuu u furi karaa waayo dee qofka inaanu dhiman bay iska kacaa wixiisa qaataa laga yaabaa masalan qof la dhaawacay oo aan weli bogsan uu dhexalkiisa leeyahay bay cid kale xoola isku qabsadeen taana iyana markhaatigiisa waa la aqbalayaayo dee tuhmaad baan meeshii jirinoo qofkan intuu dhaawacanta ka sikacay wixiisa isagu qaataa laga yaabaa laakiin jaraaxada hore masalan markay aynu nidhi waa la celin marka hore aynu nidhi walow shahida limuwari wabijaraaxati muwarisihi markaynu nidhi markaa wuxuu ka markhaati kacayay nabarka lafdiisa nabarkana waa shayga dee keenaya dhimashada ee uu kani xaqa ku mudanayo laakiin imika nabarkii kama markhaati kacaye maal kale oo meel kale uu ka helay buu ka markhaati kacaya ee wuu dhaawacan yahay in qofku wa turaddu shahaadatu caaqilatin bifisqi shuhuudi qatlin halkana wuxuu sheekhu inooga gelayaa bal ciddii ayana dhibaatada iska dafcinaysay kii markhaatiga ahayee dhibaatada isagu iska dafcinayay wuxuu sheekhu yidhi waxaa la celin tol hadduu ka markhaati kaco markhaatigiisa la aqbali maayo dil ay masalan xambaarayaan ayaa markhaatiyada furaya ayay leeyiin waa faasiqiin nin baa masalan gef loo dilay ninkii markii gef loo dilay ayaa la yidhi markhaatiyo u keensada qof dadkii sheeganayay laba markhaati bay keeneen qoladii reer hebele haddaba ninkan gefka wuxu dilay ee markhaatigani ku dhacay ninkan wax gefka wuxu dilay ilain hada weeyano isaga laguma lahayne tolkii baa lagu lahay tolkii oo halkan fadhiya ayuun baa yidhi waxaanu markhaati karnay labadaa markhaati ee ninkaa wax ku furaya inay faasiqin yihiin dee lama aqbalayo waayo markay labadaa nin faasiqiin noqdaan magtan ay qaadayeen baa meesha ka baxaysa oo nimankani waa magidka riix weeyaan marka iyagii markhaatiyaa laga aqbali maayo tuhumaad baa ku jirta wa turaddu shahaadatu caaqilatin ayaa la celin bifisqi shuhuudi qatlin dil markhaatiyi fisqigooda ay ka markhaati kaceen waxaa kaloo la celin wa turaddu shahaadati quramaa niman qaanlayaala niman dayn leh markhaatigoodna waa la celin quramaai muflisin nin muflis oo caydhahoo la sharay kuwii daynta kulaha markhaatigoodana waa la celin bifisqi shuhuudi daynin aakhara dayn kale markhaatiyadoodii oo ay faasiqiin ku sheegeen nin baa halkan shan nin baa joogoo nin halkana oo waxoogay hayay baa dayn lagu yeeshay ninkii baa tasarufkii laga mamnuucay shantii nin oo eeganaya waxoogay yaraayay halkan adduunu ku hayay ayuun baa nin soconaya meeshii yima wuxu uhi anna waxbaan ku leeyahay ninkan caddayse baa layidhi dee labadan markhaati ayaa ii furay ana lixigaga dhiga buuri nimankan shantii hore waxay yidhahdeen nimankana lootaaba waa faasiqiin qaadiyo markhaati geli maayeen maxaa markaa meesha ka soo baxaya dee waxay iska celi waxay iska celinayaan in lagu cidhiidhiyo waxoogaygan meesha yaalla ayay iska dafcinayaano tuumaadaasaa ku jirta markaa laga aqbali maayo uu ku lixunbu ku noqon walow shahidaa hadday markhaati kacaan laba marag liitnayni laba itnayni laba hadday marag kacaan biwasiyati dardaara fashahidaa lishaahidaynayaan labadii markhaati biwasiyatin min tilka tarayka ayay uga markhaaticeen qubilat shahaadataani fi asax asax haddaan qaban waa la aqbalaya laba marag ayaa laba nin waxay u fureen biwasiyatin dardaaran waxay yidhahdeen labadayadaasi waxaanu ka markhaati nahay ninkii hebel la odhan jiray ee dhintay labada nin ee hebel iyo hebel inuu dardaarmay shaygaa iyo shaygaa inuu dardaarmay baanu markhaati ka nahay fashahidaa labadii wax loo dardaaray labadii maragga loo furay markii hore ayaa iyaguna li shaahideyn labadii maragga u furay bay u fureen biwasiyatin min tilka tari annaga laftayadaabay isilowle labadoodan laftooda waxaan u haynaa bay yidhahdeen in loo dardaarmay shaygaa laba nin baa marka hore yidhi waxaanu markhaati kanay labadaa nin in shaygaa loo dardaarmay markii markhaatiyaa sida xun bay dhahdeen annaga laftayada kuwii wax loo sugay in bari annaga laftayadu waanu ilowne labadoodan markhaatiga hadda noo furaya annaguna waxaanu markhaati u nahay in wax loo dardaarmay qubilat shahaadataani filasax labadaa markhaatiba waa labadaa markhaatiyoodba waa la aqbalaya maxaa yeele markhaatiyad kastaa dee markhaatiga kale ayay ka socon nafci iyo darartoona kuma jiraan ada asax baynu le taanigi wuxuu leeyahy war ma inaysa soo waafaqeen ay reer kanuun cawaraan ba ay laga yaaba inay kusoo heshiiyeen aynu ka dayno ka kalena wuxuu leeyay ma wax tuumaadi kuma jirto meeshaasi labaduba ha qaata walaa tuqbalu liaslin walaa farcina loo aqbali maayo wa tuqbalu calayhima waa loo aqbali wakada calaa abiihimana waa loo aqbali bialaaqi darati umihima hooyadood tii lala qabin furitaankeeda hadday ka markhaati kacaan aw qadfiha ama qadafkeeda filadar haddaan qaban waidaa shahida lifarcin wa ajnabiyin markuu u markhaati kaco qubilat liajnabiyi waa loo aqbali filadhari haddaan qabano waxau sheekhu yidhi lama aqbalayo liaslin asal looma aqbalayo walaa farcin faracna loo aqbali maayo masalan asalku waxa weeye haddii ilmihii uu asalkiisii aabihii ama awowgii ama hooyadii u marag furayo lama aqbalayo walaa farcin hadduu asalkii aabihii ama awowgii ama iyada ama hooyadii ay asal faraceedii u markhaati furayso lama aqbalayo maxaa yeelay dee waa qayb waa laba isku mida baa la leeyahay laba ruux oo isku mid ah ayay ka dhigiin faatimatu mini sidii rasuulku yihi faatima aniga iga mid tahay waa saas oo kale lama aqbalayo bacdiya meesha jirto dee labadan qof ay k iskaga dhigan yihiin laba dhambal oo kale ayay iskaga dhigan yihiin haddaba waxayna walaa tuqbalu liaslin baynu nhi asliga laamtaa u fiirso oo waa marka wax nafcila loo furayo waa lifare wa tuqbalu calayhima laakiin marka lagu furayo ayaga waa la aqbalayaa dee aabihii baa inankiisii ku markhaatiya wax ku furaya inankii baa aabihii ku markhaatiya oo wax ku furaya ama hooyadii waa la aqbalaya haddaan cadaawadi jirin haddaan cadaawadiye isqabti jirin waa la aqbalaya taasoo wax tuhmaada baan ku jirin wakada calaa abihima hadday aabbahood ku markhaati kacayaan labadii inan waa la aqbalay bialaaqi darati ummihima hooyadoo tiili la qabay islaantii kale waa iyada ahayd haddii ay furitaankeeda ka markhaati kacaan oo adayga ku furayaan waa la aqbalaya aw qadfihaa filadar ama wuu qadfay bay leeyihiin oo dee meeshaa nicaan baa yaalla markhaatiga waa la aqbalayaayo dee wax tuhmaada baan ku jirin wax tuhmaada baan ku jirin taanigu wuxuu leeyahay war maya tuhmaad baa ku jirta oo dee islaantan ay ku muduciga yihiin xagga hooyadoo baa nafci uga imanayaayo dee islaantii ay ishayeen ayaa meesha ka baxaysa oo nafcigu xagga hooyadood buu u socdaa iyo taanigu isagu leeyahay oo islaantana dee odaygii ku keliyoobaysa marka qawlka hore adarkiina wuxuu leeyahay maya tuhmadaasaa iska daciif oo aan wax la tixgelin kara aan ahayn maxaa yaele markuu doono dee islaanta buu iska furi karaa ama dee mid kalea buu guursan karaa haddaba calaa abiihibaa baynu nidhi markay ku marag furayen waa markay shahaadatu xisba dee iyagoon la weydiinin ay qaadiga u tagaan ay yidhahaan saasaan odaygu odaygu dee khatar buu ku jiraayo islaanta waa furay markay yidhaahdaan weeye khatar buu ku jira odayga ha laga qabo ama dee markay daradii oo kale masala ay dacwido laakiin hadduu aabbuhu dalaaq sheeganayo aabbuhu hadduu dalaaqa sheeganayo oo islaanta nafaqadeedii ku duutiyay ayuu leeyahay beri horaan islaanta furaynimada ka markhaatiya waxa igu leedahay ma jirto oo xagga ay u socoto iyada laga aqbali maayo taas maxaa yeelay dee aabihii markaa wax ku furi maayana aabihii bay wuxu furayaan waxa uu sheekhu uhi waidaa shahida markuu u markhaati cali farcin dee faraciisii buu u markhaati kacay ama asalkiisii waa ajnebiya iyo mid ajnebiya ayuu markhaati kacay wuxuuhi waxan waxa wadale ninkaa hebel iyo inankaygaa wadale qubilad markhaatiga liajnabiyi fi ladhar ajnabigaasuun baa loo aqbalay kan kale markhaati loo aqbali mayo inankii isaga waxa le markhaati keensa abaha markhaati kuma ahe kan kale laakin markhaatia loo hayaa baa laleeyahy qultu waxaan ihi nawaawi haddaan ahay wa tuqbalu likulli min azawjayni mid kasta oo labada isqaba kamida waa la isu aqbalay waliakin walaalkii waa loo aqbalay wa sadiiqin iyo saaxiibkiiba wallahu aclam waxau sheekhu yidhi markhaatiga labadii ruuxee isqabay de waa la isu aqbalaya hadday islaani wax sheegato oo la yidhaha islaan ayaa ku markhaatiya odaygaygii hadday tidhaahdo waa laga aqbali odaygii lafdiisa dee islaantiina waa loo maqli maxaa yeelay waxaa laleeyahy de waxa ka dhexeeya waa caqdi berritaba inuu markaa iska baaba'o ee u ban yeello oo ay suurtagal tahay kama diinayo markhaatiga aqbalidiisa aa laba qof oo wax kala kiraysay oo kale ninka gurigayga ku jira ayaa aya ayay markhaatiyo kalmay ka dhiganta waxaa kaloo la aqbalaya markhaatigii liakhin walaalkii waa loo markhaati waa markhaatigiisa waa loo aqbalaya oo masalan nin baa la yidhi markhaati keenso walaalkiibuu keenay oo ishooye aababa yihiin marka kaana waa la aqbalayaa iyo in adeerkii iyo adeerkii waxaa sura haddaanay da waxaan wada lahayn haddii ay waxaa laakiin wada leeyihiin de iyadu waa baab kale wa sadiiqin saaxiibkii ninka waa saaxiibo way wada socdaano markhaatigiisa la aqbali maayo la odhan maaye saaxiib kasta ha ahaadaane waa la aqbalaya markhaatigiisa walaa tuqbalu lama aqbalayo min caduwin wahuwa man yubqidu waa ka u cadhaysan bixayda soo yatamanahu doonaya zawaala nicmatihi nicmadiisu inay suusho wayaxsanu ku murugoonaya bisuruuri faraxiisa wayafraxu bimusiibatihina ku farxaya wa tuqbalu lahu waa loo aqbalay wakada calayhina waa la mid fii cadaawati diinin ka kaafirin iyo mubtadicin ba weeye wa tuqbalu shahaadatu mubtadicin waa la aqbalay laa nukafirhu aynaan kufirsinaynin laa muqafalin mayoo laa yadbutu aan waxba koobaynin walaa mubaadirinka iskala soo tawilina la aqbali maayo markhaatiisa waxau sheekhu yidhi lama aqbalayo markhaati nin cadowa oo kii ay tayeena cadowgiisaa ku markhaati furaya cida rasuulku wuxu uhi laa tuqbalu shahaadatu dii kimrin calaa akhiihi qof cadaawadu saaxiiba markhaatigiisa lama aqbalayo uu walaalkii ku furayo kimriguna marka waa algil xiqdiga weeyo xumaanta